أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wacano wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah ku dhowaad afar labaatan ka tirsan ciidamada kenya oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax mujaahidiintu ay maanta la beegsadeen kolonyo ay la socdeen ciidankaasi oo maraya deegaan ka tirsan gobolka mandheera faahfaahin ayaan idinkaga haynaa kataa'ib al ikhbaariya oo baahisay galabta qaybtii toddobiyo tobanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee dhowaan laga fuliyo wilaayaadka islaamiga barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonnaa qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaallo mar kale maanta ka dhacay magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag iyo khasaare laga soo sheegaya inay ka dhasheen dagaaladaasi barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa maamulka riddada isku magacaabay jubbaland oo mar kale maanta muqdisho ka dejiyey tiro maxaabiis oo ka tirsanaa maleeshiyaadkii xasan gurgurte ee lagu jebiyey dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada raaskambooni waxaa sidoo kale barnaamijkeenna ku maqli doontaan kelimaadkii laga jeediyey munaasabad ka dhacday wilaayada baay oo lagu soo gebagabeynayey dooro wilaayadaasi ay u soo xirtay qudaadda wilaayadii islaamiga baay kelimaadka laga jeediyey halkaasi ayaad dhegaysan doontaan xubintii khasana kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafareebka wararka أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان كان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaag aanu ku bilowna barnaamijkeenna qodobka ugu horreeya ee diiradda aanu saari doonno ku dhowaad afar iyo labaatan ka tirsan ciidanka kufaarta kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday maanta qarax mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyo ay la socdeen ciidankaasi oo maraya deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee kenya ay gumaysato haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku dhegaysanaysaan xubintii hadalhaynta waxaana la diyaara walaalkeen maahir maxamed waad mahadsantahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa faahfaahino laga helayo howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen kolanyo silibiyiin kenyaan ah oo ka baxay gobolka wajeer siina gelayay magaalada mandheera dhimashadu waa shan askari oo kufaarta kenya ah dhaawacuna waa sagaal iyo toban askari oo isla kufaartaasi ah waxaana weerarkaasi lagu gubay gaari mutabiish ah oo ay saliibiyiintu ka buuxeen diyaarad nooca helakabtarka ah ayaa goobta ka daabushay bakhtiyada iyo dhaawacyada askarta saliibiyiinta kenya dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerareen maleeshiyaad murtadiin ah oo doonayay inay isbaaro dhigtaan halka loo yaqaan dalbiyaanka oo u dhow deegaanka danow dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah oo meydadkooda ay yaalaan goobta weerarka uu ka dhacay qaniimadu waa laba qori oo eki afartan iyo toddobo iyo boosashkooda waxaan markan soo qabanayaa barta alkataib bay ku leedahay aaladda telegramka gelinkii dambe ee maanta waxaa janalka alkataib ee aaladda telegramka lagu baahiyey muuqaal uu soo saaray kataib al khabaariya kaasi oo ah qeybta toddobiyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijri ay mujaahidiintu ka sameeyeen deegaanka bisiq cadde ee wilaayada islaamiga ah ee bay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa boqolaal askar maxaabiis ah oo iyagoo bahdilan dib loogu celiyey magaalada muqdisho iyo axmed midoobe oo hub fara badan furtay guuldaradii foosha xumayd ee xukuumadda muqdisho kasoo gaartay dagaalkii raaskambooni ee jubbada hoose ayaa weli laga dareemayaa sufuufta maleeshiyaadka xukuumaddaasi maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa qaaday tallaabooyin uu ku bahdilayo maleeshiyaadkii xukuumaddaasi ee maxaabiis ahaanta loogu qabtay deegaanka raaskambooni garoon macmal ah oo dhaca duleedka raaskambooni waxaa ka degay dhowr diyaaradood kuwaas oo lagu daabulay askar maxaabiis ah muuqaalo laga soo qaaday askarta ayaa muujinayay diif iyo bahdil ka muuqata jirkooda inta badan askarta ayaa xirnaa macawiisyo iyo funaanado waxayna ahaayeen sacbuuley aan wax hub ah wadanin askarta qaar ayaa xirnaa dareyska ciidanka balse kuwaas ma badnayn maamulka axmed midoobe ayaa askarta maxaabiistaha ka reebtay dhammaan hubkii ay wateen bahdilka ugu daran ee lagu sameeyey maleeshiyaadka waxaa ka mid ah in laga furtay dareyska ciidanka sida kabaha buudka ah xitaa waxaa loo diiday in la siiyo funaanado kalar tuuta leh wasiir ka tirsan maamulka axmed midoobe oo diyaaradda ku hubsanayay askarta maxaabiista ah ayaa eedeyn kulal u jeediyey xamse cabdi barre iyo xasan gurguurte oo uu ku eedeeyey in ay goob halistaha keeneen maleeshiyaadkan kadibna ay ku fiirsadeen dagaalka boqolaal askari ayaa laga qaaday gobolka jubbada hoose waxaana dib loogu celiyey magaalada muqdisho arrinta xusida mudan ayaa ah in axmed midoobe uu boqolaal qori oo isugu jiraa a k afartan iyo toddoba iyo b k m uu ka macaashay maleeshiyaadkan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa dagaal mar kale ka qarxay xeerigaabo iyo dad shacaba oo ku dhintay magaalada xeerigaabo ee xarunta gobolka sanaag waxay mar kale maanta martigelisay dagaal xoogan oo u dhexeeyey maleeshiyaadka somalilan iyo maleeshiya hubaysan oo sheegay inay raacsan yihiin maamulka kale ee s c khaatumo la baxay subaxnimadii hore ee saaka ayaa lasoo wariyey in gudaha magaaladaasi ay isku fara saareen labada maleeshiyo dhawaqa hubka noocyadiisa kala duwan ee la isku adeegsanayay ayaa si weyn looga maqlayey xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada ceerigaabo maamulka ashaadala diriirka ah ee somalilan ayaa maleeshiya badan geeyey magaalada khasaare kala duwan ayaa lasoo wariyey oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhinacyada soo kala gaaray iyo dad shacaba dadka shacabka ah ee ku dhintay dagaalkii maantay ka dhacay ceerigaabo waxaa ka mid ahayd najmo xasan muuse oo dhowaan uun ka qalinjabisay machad lagu barto luuqadda carabiga sida ay xaqiijiyeen eeladeedu dagaaladan maanta ka dhacay ceerigaabo ayaa soo bilowday shalay gelinkii dambe xaaladda magaalada ayaana ah mid colaad dadka shacabka ah ayaa hadda wajahaya xaalad aad u daran hoobiyaal ayaa ku soo dhacay guryaha dadka rayidka sida laga dheehan karo muuqaallo la baayey waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa ciidamada sirdoon kanisa oo muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro oo shacaba maxmed deeq ibraahim salaad oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo shan iyo toban sano jir ah ayaa lagu dilay xaafadda macalin cabdulle ee degmada dherkinley askar ka tirsan dharcadka ee xukuumadda muqdisho kana tirsanaa koox ciyaal weeraro ah ayaa dilay wiilkan yar waxaana uu markii dambe ka baxsaday goobta ehelada wiilka la dilay iyo dad goobjoogayaal ah oo warbaahinta la hadlay ayaa ka sheekeeyey sida ay wax u dhaceen si arxandaraaha loo dilay haddoo dhintayna lama qaadi karaa la yidhi in qof inta la dilo lama qaadi kara la yidhaana shagaasha kaya noogu dambeysay ninkana nabad sugido ahay nabad sugidiyaan laga rabaa inay meel ku sheegto ninka ay gacanta ku keento waxaan la yidhaahaa ciise nuur tooxow ninkaasaa dilay cunugay in dhagarqabahaas dilay cunugaas dhaafsiiyey ifka dhaafsiiyey anagana indhaha naga riday na xoog beelshay ninka xooggana ahay naga dilay cunug wadnaa ugu dhacdade meeshaasna waa joogin cunugii marka askarigii dab imaada meesha xana cunugaa dhaawacda bixinaan dhadniyo sugniyo haddaan dhahan saas wuxuu dhahay cunugii waa u tegi waa fiiriyey waa gadgadiyey cunug inuu noole markuu arkay anigii adii yar kale soo soconay gadaalo inuu nagu ordo baalo tax badan uu qeyn askarin ciyaalka weeradu oo la soo socday waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday waxaana ka mid ah qaxootiga filistiiniyiinta oo dib ugu laabtay mukhayamka yarmuug ee suuriya waxay sidoo kale wakaaladda wararka iyo shahaada daabaxday warbixin ku aadan masiirka daasoon ee xabaal wadareedyo iyo in ka badan boqol kun oo suuriyaan ah oo la baadigoobayo waa tahay een, maahir maxay ahayd hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay ismaaciil een, maanta ma jirin hadalhayn sidaas u weyn oo baraha bulshada ka tagan الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه waa hagaag barnaamijkeena faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa kataa'ib al ikhbaariya ayaa galabta baahisay qaybtii toddobiyo tobanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee dhowaan laga fuliyey wilaayaadka islaamiga haddaba isdaarkani waxaa lagu soo gudbiyey sida sakada xoolaha nool looga qaybiyey deegaanka bisaqcadde ee ka tirsan wilaayada islaamiga baay iyadoo ay ka soo muuqanayaan dadkii ka faa'iidaystay mashruucaasi qaybinta sakada xoolaha nool ee dhowaan laga fuliyey deegaankaasi
أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين على الإيمان والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا أخا الإسلام لن أنسى ليال فيها يحلو لقاء الصالحين على الإيمان والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا أخا الإسلام لن أنسى ليال بها يحلو لقاء الصالحين أخي في الله سر في الخالدين أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين
جزاكم الله خير وعلى وعلى دقيست إبراهيم يرو إبراهيم مرفوع الجبين كتبنا عهدنا بدم زكي آه إبراهيم يرو إبراهيم تقدم لك السماء إني ولا يد إلهي مرشح جراحه زكواتي قيبي أنك غير أو قال يا إتوستي ما إنك الدعاء إني إلهي من واحد كها إلهي كنت إني قالت إلهي إبي دينا أخي في الله سر سعيدة مع الحسن كيك الحمد لله فلله كريم ساعتنا ساعة اليوم الفرح واي توادنا نيك قيب يهاي نصيبك الحمد لله الشكر فلله كريم ديف غير يوسو توسي جاهدين إلهي هأكال ماي دون إلهي هكجبي الحمد لله فلله كريم ما أنت فرحة ديدوا وناك سنتحي الحمد لله خفيفا أنا أعلم إسلام قبل بيسي ولاية إسلام شمناف ذكر بيسي الحمد لله إلهي مع السلامة الدنيا رنكي ولا مجاهدين إن أدوك الدواو أما الله يحوغنا كل أمن ومسوغ نمي اللي حتى ندمنا إلهي تقاه كركار سي أنتم بدك أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخو الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى
waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka ayaannu ku guda jirnaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza waxaana la diyaara walaalkeena suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay ismaaciil diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna duqaymo kala duwan ayaa la diiwaan geliyey goobaha duqaymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah ismaaciilow magaalada khan yunis ee koonfurta qidaaca dhacda wararku waxa ay sheegayaan in halkaasi lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen dad qaxooti ah waxaana ku shahiiday ilaa afartan ruux sawirro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay muujinayeen shuhadada oo waddooyinka daadsan iyo dadka dhaawacyada ah oo cisbitaallada loola cararayo tirada guud ee shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waaxda caafimaadka magaalada khaza waxa ay ku sheegtay inay gaarayaan afartan iyo lix ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol soddon iyo shan kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo afar kun sagaal boqol toddobaatan iyo lix halka dhaawacyadu ay yihiin boqol lix kun toddoba boqol konton iyo sagaal kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda waxa ay sheegeen in maanta weerar qanaas ah ay ku beegsadeen askar yuhuud ah oo doonayay inay soo galaan magaalada jabaaliya ee waqooyiga qidaaca dhacda dhanka daanta galbeed markaan eegno ismaaciilow waxaa halkaasi laga soo sheegayaa iskahorimaadyo u dhexeeya maamulka dabadhilifka ah ee maxamuud cabbaas iyo kooxaha muqaawamada filistiin kadib markii halkaas ay xoog ku galeen maliishaadka maxamuud cabbaas dabcan xukuumadda dabadhilifka ah ee abumaazin waxa ay doonaysaa inay gacanta ku dhigto mukhayamka jiniin balse taasi waxaa ka soo horjeeda kooxaha muqaawamada oo sheegay in aysan nidaamkaasi ku aaminaynin mukhayamka balse horudhac ay u yihiin ciidanka gumaystaha yuhuudda sidoo kale waxaa xiran dhammaan goobaha ganacsiga ee magaalada jiniin dadka shacabka ah ayaana waxa ay ku dhawaaqeen shaqo joojin iyagoo ka caraysan diilka askari ka tirsan muqaawamada oo shalay ay toogteen xubno ka tirsan nidaamka dabadhilifka ah ee maxamuud cabbaas isla daanta galbeed magaalada naabolis ciidamo ka tirsan yuhuudda oo ku hubaysan gaadiidka gaashaaman iyo sidoo kale kuwa wax burburiya ayaa waxay xoog ku galeen magaaladaasi sidoo kale muqaawamada ayaa la sheegay in ciidanka yuhuudda ay kaga hortageen weerar qarax ah waxaana sidoo kale jiray dagaallo foolkafool ah oo dhacay daanta galbeed waxa ay ku jirtaa marxaladdii ugu adkayd dhanka kale warbaahinta sahaynaduna waxa ay ku warramaysaa in maamulka gumaystaha yuhuudda uu qorshaynayo howlgal lagu kala furfurayo dhammaan xukuumadda dabadhilifka ah ee ramallo ka dhisan iyadoo sidoo kale laga cabsi qabo baa la leeyahay in saraakiisha ciidanka booliska ay ka soo horjeestaan abumaazin iyagoo fulinaya qorshayaasha uu wato maamulka gumaystaha yuhuudda dhanka kale tan iyo toddobadii oktoobar waxaa lasoo werinayaa in dadka yuhuudda ah ay bilaabeen dhulballaarsi aad u xogan islamarkaana ay la wareegeen dhul hor leh oo ka tirsan daanta galbeed magaalada alkhaliil ayaa ka mid ah goobaha dhulballaarsiga xogan uu ka socdo wasiirka maaliyadda maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa bishii hore waxa uu sheegay inay ka shaqaynayaan sidii gebiahaanba ay ula wareegi lahaayeen daanta galbeed iyagoo kaashanaya madaxweynaha cusub ee dowladda siliibyadda ee maraykanka donald trump dagaalkaas oo hore yuhuudda ugu saxiixay magaalada qudus inay noqoto caasimadooda sidoo kalena buuraha aljawlaan u aqoonsaday dhul uu leeyahay maamulka isugu yaray israa'iil xubintaan ku soo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا تعميقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa wilaayadii islaamiga baay ayaa waxa ay dooro socotay muddo toddobaad ah u soo gebagabaysay qudaadda iyo kaatibiinta degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada wilaayadaasi ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta oo munaasabadda ka qayb galay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الله سبحانه وتعالى dadka mu'miniinta ah wuxuu u abuuray inay isaga khalqiga oo dhan inay isagu caabudaan cibaadada allah waxaa ka mid a in shareecada ilaahay la isku xukmiyo in la helo rag qudaada oo ilaahay kitaabkiisa xukuminaya oo u taagan allah shareecadiisa inay fusho waxyaabihii aan u dagaalanay oon u jihaadnay waxaa ugu weynaa dhulkan in lagu fuliyo allah kitaabkiisa waxaan allah uga shukrinaynaa wax badan baa allana waafajiyey oo allah kitaabkiisa in la xukumiya wajazaakum allahu khayran dowrka aad ku- aad qaadateenna dowr aad u weyn buu ahaa dowladanna waxay xaqiiqatan ay ahayd dowro wakhtigeedii timid ummadda muslimiinta maanta jihaadka socda waxaa loo dagaalamaa oo gaaloo dhanna isku soo bahaysatay dhulka alle inaan shareecadiisa lagu xukumin annagana waxaan hubka u qaadnay in u dagaalamaynaa allah inay kelmadiisa kor noqoto waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo saddex arrimood arrinka koowaad qaadiga waxaa laga rabaa marka hore naftiisa taqwada ilaahay inuu ku dadaalo inuu cibaadada ilaahay badiyo si allah subxaanahu wa tacaala markii uu xukunka u fadhiisto towfiiqda uu waafajiyo midda labaadi waxa aan xukminayno waa inay noqdaan shay shareecada ilaahay waafaqsan oo nafta iyo hawadeeda iyo shaydaan iyo aan allah ka magan galno xukun kasto aan ku dadaalno sidii allah rabay oo cadliga ahaa inuu u dhaco midda saddexaad qudaaddu waxaa laga rabaa in ay cilmiga sharciga sii badsadaan ay sii kordhistaan maxaa yeelay kullamaa ninka uu cilmiga u kordho allah wuxuu cilmigaa sababkiisa waafajinayaa towfiiqdiisa maxaa ye- allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku sheegay casiiska ah cidda allah ka baqda inay tahay dadka culummada inamaa yakhsha allah min cibaadihi lculamaa allahna towfiiqda hana waafajiyo kelmadeyda intaasaan kusoo gaabinayaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga baay sheekh xamse abujacfar الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى يا أمها النغانة نعمين فربضنا ونحن كوبكرنا نسي نعم كإلهي نسي يكم ذات نعمها نعمة القضاء الشرعي إلهي كتاب شيء أولسك حكمه وأنا لن حكمتمه waana la tanfiidiyo muslimiinta lanka garsooro lanka cadaalad sameeyo waana laka ganaco lan hogaansama nicamka ilaahay subxaana wa tacaala ninka daagi iyo kumadata Een, mayna dardaaramay markan ka horreyta ilaahay inuuna ku obsano fi siri walcalan Ee, raga qudaada eh maadaama een, eyin miraayadii camalkan islaamiga ah u socdo bildey yala eraay ma aha bildey muraayadii la iska fiiriyaay camalkan islaamiga ee socda la ka miizamaay Ee, cadowgana ka miizamaay muslimiintana ka miizamaayeen ilaahayna ka miizamaay maadaama maqaamkaas ayuu fadhiyan maylanku baahanyaa ani laazimaano ka dheganaadan alla ku obsin alla ku obsinta cadaaladda iyo shaqadaasa in ilaahay ka waafajiyo sababagnagadaasa ani ilaahay subxaana wa tacaala ijtihaadka ada sameeyaasa ka waafajiyo xaqii ka waafajiyo sabab agnagadaasa cilmi adan gorodaan in ilaahay kayn furo sabab agnagadaasa culeysyada ha ka waajahan ilaahay kayn ka fududaayo sabab agnagadaasa kan duruufta duun- adduunya in ilaahay kayn ka fududaayo sabab agnagadaasa wahaakada qodobka lamaad alrifqu walliinu lilmuslimiin maadaama maxkamaddii raga fadhiyey qudaadda eeyin maylasin ku faday akhyaaray ani dadka muslimiinta ah maxaakiimta kooyayan ani lan nuglaada lan dabaacsanaada lan naxariis lagnaxariisadoo lan dabacsanaada cadaaladda la ninku leexana hoobada xaqa ka socota dabacsanaanta iyo nuglaanta la sheegow tanyaaawo tanyaa layo sidiyo fadaayan anilan arama ah sidiyo fadaayan anilan arama ah sida xaqa ee sawaabka ee ilaahay kitaabshi eyi hoobada inku inku leexana hadal hungna an arna ka dhawowna an arna ilaa walaagay xaqa aho diinti ilaahay amaaya maybu aha insha allahu tacaala rifqiga ilinka kaasa ilinka dadaala haddii ilaahay gadar subxaanahu watacaala saasoo kale qudaadda maylanku baahanyiyaa haybada iyo muruu'da inay ilaaliyaan dadka magna kiidin maga kala letin dadka madii hebelo hebelo lanka weerow dadka maylanka weeray qaadigii ama garsoorihii maga kala letin maadaama magaagasay ilaahay astaan siinka waali ama magag siinka waali ani magaagasay la ilaaliya haybada leeyalanka talagala inay haybadas la siiyo la ilaaliyo muruu'i iyo akhlaaqiyaada leeya ani la ilaaliyo ani la ilaaliyo gorodaasan cilmi jaw aqoontin isinba leh anama siinku warramow qol badanoo dadka kale anbanaaw waxyaabaa banaawba lasku kutaryow yaa may la leeyaa qaadiga mayba habboona ani ini isu isku dhaafo kutaba lixifdi lmuruu'a si muruu'ada lan ilaaliyo qosolka badan iyo meelo surumow iyo dadka la surumow iyo ya marka hooblan labalan dacwo iyo dood ku dhaxaytay maxkamadda ka ballansanay xukuumadda adoo meelooli suruntaa nabadile ku qaadasa kan kale hooba ka arag kii kale hooba ka arag maybu ahayo oo nabadile isku qaadasan maynagadaas lankaasay wilijay tuhumo laygaba hooba marka xukunka sidii isu fadlaay mase kalaha kabah markii ba masaajidka hasukuulbahayna masaajidka baali surunaayen daad waliy mar waana maskiinku adal war sidaasa leeyahay caafimaadka ku waran ba leeraasay ogdaa madiiba meelo la suranayay daad marka walbadan ini ini la ilaaliya muruu'ada iyo haybada qadaha sharciga ee insha allahu tacaala eedeeda in ilaaliyo jazaakum allahu khayran dareemasan cadaaladda walaayaadka taala waa cadaalad gaaladana ku markhaata nagati muslimiintana ku markhaata nagaden lankasta fursad iyo jaanis an helowna han xugunta maayo ankooyo inta ana xasuusadow dhulalkan ama yurub naga toy ama maraykan naga toy ama eshiyaankan meelo degow naga toy ama afrikaantan gudaaja naga to walaayaadka islaamiga ee meelaha ninku tabne dad muslimiinga ee ninku koyna oo xukun sharci ee doonow waaba isku yarin isku yarin xataa dad soomaali soomaalida ba inin dhalan iyo mararka qaar maxaakimta lahaka dacwoy dheegi lahaka dacwoy dacwadayna lan qaadi qaarsho may buu ahaa walaaga lakaxay sidii hoo maxkamadda laka jeybi dheegan isku dhiiban iyo qaar waaba kooyan inta bajara kora cadaaladda noocaasina islaamka dhexdiisa taala islaamka la ku helay kitaabka allah iyo sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam qodobka kale ana ka daraw may buu ah oo qudaadda lanku baahanyi himo sarrayta ana la waalada himo eed iyo eedan sarray intan yaroo walaayaadka ahoo hata galanta mujaahidiinta ka jarta dhulku buleerinaya muslimiinta leeyin eed iyo eed anku weyn dhululka muslimiinta leeyin oo gaalo iyo cadowku haysadan hooblan fiiriya haan hata galanta muslimiinta ka jara ama xarakatu shabaab galantee ka jara ama meelo kale haato may baaha boqolkii hal walku yara nagadaaya intaasi dhul ah iyo muslimiintii deganayd ilaa hatana degan uni noomoganyin unugu dadka risaaladii towxiidka geysigii la fadow xukumkii walaayaadka xakanaga la fadow iyo suldadii muslimiinta cadaaladda iyo qadaha sharcigana geysii la fado una layo waana way insamanye ana maxkamadda degmada baydhowey yaa mas-uuliyad oo saaranta walkeeleba ma ka fikiraayo culays kaleba ma i ahaayo reer baydhow iyo cadaaladiioo wah mas-uuliyad oo saaranta si ana kashal xukumow warka ku wiinyi akhyaaray warka ku wiinyi shaqo wiina nin taalena sugahayd mas-uuliyad badanga na saarana na sugahayd muslimiin badanga korhan infiiriya ahaayana na sugahayaan marka ini himada iyo hamiga iyo niyadaba ini ee langbileeriyo kor lanqaadoo langweynaya muslimiinta ana la ilaaliya dulmiga laku ilaaliyo cadaaladda laka ilaaliya ana la laazima cadaaladda ani cadaaladda astaanlingnaga too la laazima cadaalada aqsaama leta nafta cadaalada kuwa fadaas wa ina linafsika calayka xaqan nafta cadaaladan sameeya koo fadaas waliahlika calayka xaqan ehelka cadaaladan sameeyow koofade awlaada iyo xaasaska iyo walilamada shaqada cadaaladan sameeyow koofadaas iyo waktiyadeeba to cibaadu to camalka islaamka iyo maxkamadda iyo qadagiyo to maybua ti ehelkugu to kada maybu aha acmaali camka haytay degmada kinku baahanaytiyu saasoo kale alcadaalatu maca allah ilaahayna cadaalada ni aad kala dhaganto koofade jamiica alma'muuraat ni aad ka dhaganto qaadato amar amarshe qaadata jamiica almanhiyaad ni aad ku rogd ku reebtoonaad ma'muuraadkana towxiidka iyo an wiin manhiyaadkana shirkaga anka weyn shirka lanki sameeya ilaahay may barahay ina shirka la dulmun cadiimun dulmi weyn waay marka dulmi la sameeya shirki anka weyn cadaaladda ilaahay hooba meelan ku dhiido shirki ba sameeyta bis war ka bax ilaahay subxaanahu watacaala ani may baa walaagi waajibaadka ka saari manhiyaadkiba ani laku cadaalad sameeya jazaakum allahu khayran eed eedan qudaadi iyo anka mahadnagaana macalimiintii duruusta biyaasi iyo maamulkii dowladda mas-uuliyiintii ahay maamulyaalka ku hay iyo ragi khadmadan inka jari ragi kale amnigan inka aabalsanay dhammaantood ma ilana jazaakum allahu khayran ilaahay miisaanka xasanaadkan inka saara insha allahu dowlada intaasan inka dhammaati intaasaa ka gebagabaaye washakra allahu xusna istimaacikum allahu yaquulu lxaqa wauha yahdi sabiil wasalaamu calaykum wraxmat allah barakaatu intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah qudbaaddii loo soo gebagabeeyey dowladaasi ilaahay subxaanahu watacaala ayaan mahadyaana ilaahagii oo mahadiis meelku bilaawaas imeylka dhammaadaasan lahayna allahaas oo samaawaadka iyo arada anka dhakay mahadiis weel amba suruuf anka dhakay alla subxaanahu watacaala lahu alxamdu fi luulaa walaakhira saasaa yallay ilaahay yaa mahad isku le haddana ilaahay leyda tadhan way ka dareensanina shay kasta oo wanaagsan ama saadka ajaa'ib geliyey idii samayti allihii sameeyayu macnaha ilaahay mahadiisa anti unuu bang mahadeen koramahaaye alla haamid ay haaye waaba magaashayu bacdallaahi mayba umahadnagay marka anu afka ardayda ka hadlaw harakatu shabaab almujaahidiin amiirsho oo aweydi iyo geebti oo kaleba mahadyoona saas oo kale yaan mahadyaana ilaahayna may an weydiiyaane ani oo cuyuubtiyo adduunyuka asuro aakhirana janaatulfardowsan ka bishaaray culmaday kutubadan in akhriday muhaadarooyinkan in jeedadii weliba si wanaagsano san u malayna ku faylan ninka jeedadii iyo culmada inuu nahnin hulay ilaahay subxaana watacaala yoonama in weydiiyaan daad oo diintiyo ka camal faleen oo mutana geysiiyeen ilaahay agtiisa ilaahay ridiis ku kaleen an ilaahay ka dhag bacdal culamaa mayba an mahadiyay ardaydii yoona nafti oo ku qiib qaadeen duruusta yoona may balaa ilaahay walilala dardaarmi dad weelayaayo waana ka camal falow walaashoona ikhlaas in ilaahay ka dhakan lahaa ilaahay ma weydiisaane marka dad oo nicmada ilaahay sugay waan ang mahadiyay hadagna ang nagatay wali yoo waaysiyin ilaahay anka sehlinina dhak una dham marka
ilaahay aan mahdiyaana nicmooyin shay fara badan oo suneenka nimcay ee nicmatul islaami waliimaan inka weynta nicmooyinkaas oo lahan koobo korna si ilaahay kitaab shayba ninka sheegay wa in tacuduu nicmatullaahi laa tusuuhaa insha allahu tacaala anoo ka hadalow ardaytii ama dolabadii afkii shoo ku hadalow nicmooyinka aan unta ka helni muddada dowradun i socotii marka dowradaas faa'iidooyin badan ya ka helni faa'iidooyin may ku horreytay muddo la kuroogi shan sano dowro kale ku horreyti tan la mid hayti waxyaabo badan a ka shal duwanaayen wala ka shal duwanaayen runtii eed oo dareenkaas hanjiidadow ama faa'iidada aan ku helnayna ku mid eh ini dowrooyinkaas ee dowradan ila dheerayti may ku mid hayay lama walhaad lamadaas walhaad oo una meelun ku helnay may ku mid hayay kow in la soobiye tamhiil tamhiilkaas emahanin darsiidayha shucuur shucuur bilmas-uuliya iyo ini hamigii sar kor lanqaada tamhiilkaas tan lamaad may haytayheen baxhi in la suubii baxhigaasna saasu usiina dhiirigelin badananeen suubii waxyaabaha una ku faa'iidniya ku mid ata may markan ka daro lahaayayhe ee walaalaha ee walaayada ee arintuntan ee ha qaaban qaabiyeen na suubiyeen ilaahay ajar badan ku siya ini mar lamaad i mar saddexaad may ka odsada lahaytaan oo kale hanagan si annagata miro dhalshe muslimiinta inka nacfiyaan dadkii cadaaladii sugaayay si inka nacfiyaan si inka naqata ammaanadii ooyo qoorto ku saaranaytay gudadaayaan raqaabo inka naqata mar lamaad i mar saddexaad ini hanaqan weliba si inas dhow in la hanag dadkii oo qudaadii haayna نقط يون آه، مراقبة أنك نقط والبدن يون آه، آه، دران شوكور نقط جزاهم الله خيرا
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إن ما إن مهد نغانا الله سبحانه وتعالى وما هد لهن كوبا كورنا وسيسكلي بعد الله وركي دم والها كوبي إن ما يكمل هاينا أرضيدا أو مرنا دروس تنتك قادتي دروس تنتك قادني ما يبقى كمل هايتي الأسماء والأحكام في الإيمان عند أهل السنة والفرق الله الله وصفة فاهم oo si basiidan si daqiiqan inin fahamsi may balana jazaahum allahu khayra aljaza culamadu dhammaan waa khaasaa lanka hisada lahay iyo anka mahadnagaan may kale nin weheliyey sidaas oo kaleed risaala oo risaalo markaas bayna yaday lxukmi risaalatan ila alqudaat leeraw hanin doori hanin hadiyey bacdul akhriisan haddana iyadoo ma arnee itus itaabsi hanin bi may balana ilaahay subxaanahu watacaala fi miisaani xasanaati usun allahanka kabo caafimaad adduunyinka lataba aakharana ilaahay raladiis ilaahay unuuna maashalan ilaahay hajiyayalana duruustaasna eedanka faa-idna kadib may kala duruusta un qaadani kumid haya nuuru taqwa wa dhulumaat lmacaasi fi low ilkitaabi wasunna si faahfaahsan si ajiib leh walaalkan inka akriye sidoo kaleeto duruustuuna qaadan may baa ka mid ahaaytay tasxiixu alfaatixati min alqur'aani alkariim maca arkaani tajwiid wa arkaani aladaa oo xaafidka qaariga macalin hudayfa si faahfaahsan u sanaynsi ilaahay subxaana watacaala fi miisaani xasanaati allanka kabeelana may kale dheera fanu tacaamul maca annaas alakh si cajiib leh usanaynka ari fahamkan iyo dareenkan koranka qaatami may kale ka mid ah taarikhu ljihaad fi lislaam sheekheena alwaalid cabdulilaah si gooni ah marna ninka takhasusay ninka akhriyey usun saas oo kale fi miisaani hasanaati yalana athaqaafatu alamniya ee nin akhriye aha jazaahu llahu khayra aljaza yalana eed ninka marna usun booriye albuxuuth fi masaa'il alfikhiya wala una qaadani oo la sheegaya ka mid ahay juhdiga culamadii habiyadii sida sheekh cabdulaahi cabdiraxmaan sheekh cabdiraxmaan qaali jiddigaasi habiyeen fi miisaani xasanaatihim ilaahay aanka kaba yeelana muxaadaraad oo maarne cadiida wal haddii la sheego koran ahayn unun ilaahay maarne aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanahu ilaahay ninka weela yoon miisaanshu xasanaadkan ilaahay aanka kaba inta kaleed waa namaadij oo kayfiya ijraatul maarne dacwa marka bayam ama bilamal bandhig banaankaas laagsuubi walbadan niikaabi ilaahay subxaanahu watacaala may balana kulunkan ilaahayna afiyo dadkii juhdi af iyo idin iyo ideeg antaba ka weelan may lana maalinta qiyaama ilaahay hortiis waxyaalihii maarna siraadka laku gudbo ilaahay in linka dhawaado intii ninka wadweela eebtantii adduunyiti aakharaba ilaahay subxaanahu watacaalana asturo un waalideenkan allafi intaasaa ka koob lahay وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawo waa naga intaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام